kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda jowhar siddeetan iyo sagaal dhibic shan megaartis waxaad ku soo dhowaataan barnaamij dood wadaag ah kaas oo ku saabsan mas-uuliyad wadareedka dowladda iyo bulshada ee ku aadan wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo saameynta deegaanka doodan waxaa ka qaybgelaya oo maanta marti ku ah hoon macalin abshir xuseen muudey oo ka socdaa golaha deegaanka degmada jowhar maxamed aadan afyare oo ka socdaa ganacsatada degmada tani jowhar yuusuf sheekh ibraahim oo asna ka socdaa ganacsatada magaalada iyo sidoo kale cabdulaahi maxamed cabdulle oo ka socdaa culamaa udiinka magaalada jowhar sidoo kale waxaa qayb ka ah doodan xamdi ali xuseen oo ka socota dhallinyarada degmada jowhar dhammaantiin soo dhowaada dhegeystayaal waxaan gudagelaynaa doodeenna iyo su-aalaheenna barnaamijka ku saabsan su-aasha u horeysa ayaa rabaa in cabdulaahi oo garabkayga fadhiya inaan weydiiyo bal waa maxay kaalinta sorry waxaa weydiinaya su-aashan yuusuf sheekh ibraahim oo ganacsada ka socda waa maxay kaalinta ganacsatada ee kaga aadan wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada iyo waxyeelada deegaanka ay u geysato
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin isbedelka cimilada hortasidiisaba waxa waaye waa isbedelka ku yimaada heerkulka sidiisa kala duwan aduuya xilli roobaadka iyo xilliyada kale ee kuleelaha ganacsatadani markasta waxa waaye meeshii bulshada ugu sarreysa waaye waana door muhiima qeyb weyn ayayna ka qaadan karaan marka ganacsatada garab weyn ay ka qaadan kartaa arrintaas
waayahay bal xildhibaane ganacsatada qaybta ay ka qaadan karto adigoo markaasi fikirkaaga cabiraaya sida ay kula tahay ganacsatada magaalada maadaama ayaga ay yihiin dadkii keenaya agabka ganacsiga sida bacaha oo kale oo dhibaato ku haya cimilada bal maxaa is leedahay way kaga qaadan karaan in isbeddelka cimilada saameynta ku yeeshay deegaankeenna laga joojiyo
waadsan tahay waxaan salaamaya golaha doota dooda igala qaybgalayo marka haddaan ka dhigto fikirkayga ganacsatadu waxay muhiim u tahay degmada gaar ahaan yacni mar walba ay dhibaatooyin iyo isbedel cimilo ay timaado ganacsatadu waxay way u horeysaa dadka muxuu ahay aadka ugu horeynaa ka qabtaan marka anigu fikirkeyga waxaan isleeyahay ganacsatadu cimilada isbedelka keena ee dhibaatooyinka lala kul lagala kulmo gaar ahaan hadda cimilada waxay keenaan waxyaabo aad u culays badan marka ganacsatadu an waxaan leeyahay waa qeybta ugu horeysa ugu muhiimsan aan leenahay oo aan ku tashano oo hadda xildhibaanada golaha deegaanka oo kale yani marka la leeyahay golaha deegaanka xildhibaanadoodu meel hadda ayaga qaas gooni ah ay wax ka qaban karaan ma jiraan ilaa ganacsatada inaad mooda ganacsatada ayadaa marka wax lagu yahay marka waxaan isleeyahay ganacsatadu haddii isxilaqaanto golaha deegaankana ay gacan siiyaan inta garabsadaan inay waxweyn ka badeli karto aaminsana
waayahay marka haddii mar kale aan kugu celiyo mas-uuliyad wadareedka dowladda iyo bulshada ee ku aadan wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo saameynta deegaanka bal mas-uuliyadda labada dhan sidee wax ugu qaban karaan
waxay waxay ku qaban karaan horta kow inay horta is- isla socdaan ee iska warqabaan ganacsatadu eh, iyo iyo iyo degmada golaha deegaanka anigu horta waxaan ku matala degmo weeye Eh, deegaanku markaan golaha deegaanka aan dhadhisan waxaan sameynay afar waaxood oo ay kamid tahay waaxda arrimaha bulshada oo aan aniga ka ahay eh, xokayn waaxda arrimaha bulshada iyo ganacsatada haddii isgaar qabsadaan oo isla shaqeeyaan yacni nadaafad darrada oo taalo sida muxuu ahay eh, wasaqda oo kale sida bulaacadaha aan iska fatahay oo kale sida bacyaha meelba oo daadsan oo kale sida wadooyinkan xafaayadaha meelba ay yaalan oo kale hadday is- gacan qabsadaan waxaan waxaan aaminsanahay ganacsatadu inay laf dhabar u tahay ay muhiim u tahay eh, xo- muxuu ahay arrimaha bulshada qaybteeda ugu aadan ay ka qaadan karto waayahay waa mahadsan tahay ee cabdulaahi oo dhankeyga jooga maadaama aada culmaaudiinka ka socoto bal ganacsatada ee magaalada jowhar ku nool ee kaalinta ay ka qaadan karaan ama kaga aadan saameynta isbeddelka cimilada iyo waxyeelada deegaanka fikirkaaga muxuu yahay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Eh, haddii fikirkayga aan ka dhiibto doorka uga aadan ganacsatada in ay arrintan wax ka qabtaan awalan eh, bacyaha hadda dadka dhibaateynaya ama cafaayadaha iyo wixii la mid ah waxaa keena waa ganacsatada awalan horta ganacsatada ani waxaan u baaqayaa waxyaabaha ay keenayaan oo ay ka ganacsanayaan inay ahaadaan bulshada wax wax u faa'iideynaya oo aysan keenin bulshada wax wax u dhimaya eh, diin ahaan iyo dabeecad ahaan intaba maxaa yeelay ganacsatada eh, iyada ayaa wax ka bedeli karta eh, doorka eh, ku aadan dhinaca cimilada Eh, cimilada waxay ku imaadaa horta wax rabaani ah oo doorkii yani waqtigii roobka uu noo imaan jiro oo kaleeto ayaa eh, mararka qaarkood dib u dhaca eh, ama waa kasoo hormara markuu roobka eh, do-o wuxuu noo keenaa fatahaado fara badan fatahaadahaas oo yani saameyn ku yeesha bulshada qeybeeda kala duwan sidoo kale roobka markii la waayo haddana eh, waa dhibaato kale oo eh, daaqii iyo noloshii oo tulduruuriga ahayd ayaa ciriiri galaysa sidaa darteed ganacsatada mar walba eh, waxay lafdhabar u yihiin in yani bulshada ay ka taageeraan dhinaca eh, isbeddelka cimilada hadday noqon lahayd wax soo saarkii hadday noqon lahayd bey-adii hagaajinteedii hadday noqon lahayd duunyada iyo duurjoogtii eh, dhaqaalaheedii maxaa yeelay eh, duunyada aan dhaqanayno waxay ku nooshahay eh, markay cimilada wanaagsan tahay daaqa dhulka soo gaa oo roobka ilaahay noo keeno kanaalada biyaha laga soo daayo iyo waxyaabaha kaleeto oo ganacsiga ay u keenaan eh, oo usoo iibgeeyaan dalka waxyaabaha ay keenayaan marka haddii laga reebo bacyaha iyo wixii la mida oo xoolaha ay cunayaan oo isbeddel fara badan ku keenayo Eh, waxaan dhihi karaa ganacsada door ay uga qaadan karaan waa in marka hore aan ku boorinaa eh, anagoo ka bilaabayo nafteeda in yani aan isku wacyigelinno waxyaabaha bulshada dhibaateyna inaanan la keenin sida daraagiska eh, bacyaha eh, xafaayadaha maxaa yeelay xafaayadaha sanadihii dambe ayaa aada loo isticmaalayay isticmaalkoodina eh, faa'iidadeeda waan helnay oo waddo walbay taallaa hadduu roob da-o eh, waxaa lasoo raaciyaa bulaacadaha wasaqdii biyaha lasoo raacinaya eh, dadkii kama fikirayaan in yacni waxaan diin ahaan ay dhibaato u keenayso caafimaad ahaan dhibaato ay u keenayso oo waxa ku dhibaatoobayo qofka isaga uu yahay sidaa darteed Eh, marka cafaayadda eh, roobka udda oo kale daadka ayaa lasoo raaciyaa bacyaha iyo wasaqda iyo roobaada ayaa laleeyahay bulaacadii iyo boosneerooyinka intii la qodaa biyo lasoo raacinaya taas iyada marka waxaa keenaya annaga oo aan ku baraarugsanayn waxa dhibaatada ay geysanayso iyo eh, ciqaabta adduun iyo aakhare lagala kulmaayo sidaa darteed ganacsatada waxaan ku boorinayaa awalan inay ka bilaabaan horta nafsadooda waxa ay la jeceli inay la jeclaadaan bulshada ay ka dhasheen oo dhexdeeda ay joogaan waa mahadsantihin aada waa mahadsantahay cabdulaahi ee, waa ku mahad celinaynaa ee, maws- mawduuca doodeenna waxa ay ku saabsan tahay mas-uuliyad wadareedka dowladda iyo bulshada ee ku aadan wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo saameynta deegaanka dhegeystayaashiinuna waa mahadsan yihiin radio jowra ayaa naga dhegeysanaysaan weli dooda ayaynu gudaha ama bartanka kaga jirnaa Ee, maxamed aadan oo ganacsatada magaalada ka mid ah waa maxay kaalinta ganacsatada ee kaga aadan wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada iyo waxyeelada ay deegaanka u geysato
ustaadi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa cimilada een, waa- waa inaanba waad ogtihiin een, isbeddelka hawada inuu aad u sumaysan yahay taasi oo ay keeni karta waxyaabaha mamnuuca ka ah in la isticmaalo Ee, sidii afka lagu wada dhuftay ee, waa dareemi kartiin waxaa ka mid ah waxyaalaha bini-aadamka aan u lahayn manaafacaad aan u lahayn sidii bacda iyo wixii la sheegay waa faa'iidaas iyo wixii kaleeto halmaal waxaa sababi kara marka in laga hortago waxaa keeni karo in laga hortago ujeedda ahaan ganacsiga wuxuu raadiyaa boqolkiiba siddeetan waxyaalo oo dana ah oo asaga mxua masaalixiisa ah wacyigelintaas marka dhinaca dowladda iyo mas-uuliyiinta macnaha muxuu ahay beecadaas beecadaas muxuu ahay ka turjumaayo waa in ay la shaqayn iyo la jaanqaad la yeeshaan si ay wax uwada qabtaan bulshadii loogu wada daneeyo annaga muxuu ahay waxaan keennaa muxuu ahay waxyaalaha daruuriga ah oo bulshada hadda ay caadi u isticmaasho waxyaalahaasna waxaa ka mid ah sidii hadda bacda la sheegaaya iyo cabaayadda caafimaad ahaanna way u daran tahay oo waxaa sababaayo macnaha wixii inay wasaq noqdaan kadibna la tuuro ama maxaa xoolihii ay isticmaalaan ama dadkii beecadii ay ku nooleen ay wasaqeeyaan marka taas waxaa loogu hortegi karaa annagoo iskaashana maamulka gobolka maxay shabeellaha dhexe iyo annaga inaan iskaashano kadibna aan wajahno wixii ummaddaas dana u ah iyo masaalix dhinaca kale ganacsatada waxay ku tiirsan tahay dhinaca waxsoosaarka oo kale cimilada isbedelkeeda waxsoosaarka waa aada iyo aada muxuu ahay ay u hooseeyaan waxaana keeni kara isbedelka cimilada oo waayahan dambeba noqday cimiladii isbedelaysa kuleeliyo zaa'id ah waxsoosaarka yaraado iyo wax ka qabasho la-aan dhinaca macnaha muxuu ahay nidaamka gobolka dhisan oo aada iyo aada muxuu ahay oo aan taakulayn saxa laga helin waxaa jiro muxuu ah waxsoosaarka oo kale markaan ka hadalno saarka waxa waaye wuxuu leeyahay gobolka shabeellaha hadda laga badan laga soo saaraa sidii qudaarta oo kale iyo bariiska iyo waxyaalahaas cimiladii kuleylkeedii iyo hawadii oo isbedeshayna wax soo saarkii iyo iyo wixii tamar ahaan wax kordhin lahay waa aaday ku liitaan uma haysano waxaan tag oo macnaha muxuu ahay wax lagu daweeyo kaleeto iyo waxyaalahaas marka ganacsiga waajibkiisa wuxuu ahaa inuu bulshada wax u keeno kana ganacsado sidii muxuu ahay la yaqaanay mushtari caadi ah marka annaga waxaan leenahay wax kasta waxay ku xiran yihiin bulshada la jaanqaadkeeda iyo systemka ka dhisan gobolka shabeellaha dhexe si ay isaga ambaqaadaan iyo siday wax u jahaan macnaha muxuu ahay waxqabashadooda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan tahay maxamed sidaad fikirkaagana waa ku mahadsan tahay xamdi cali xuseen oo dhalinyarada ka socota bal xamdi maadaama dhalinyarada gobolka shabeellada dhexe ama magaalada jowhar aad ka mid tahay bal waa maxay adiga is leedahay kaalinta ganacsatada ee kaga aadan wax kaqabashada saameynta isbedelka cimilada asalaamu calaykum waa mahadsan tahay ka dhalinyaro ahaan mas-uuliyadda naga saaran iyo doorka aan kuleynaa waxay tahay kow inaan u sameyno wacyigelin shadii aan aan ku wacyigelino saameynta ay leedahay isbedelka cimilada ka dhalinyaro ahaan wixii dhaqaale markaa awoodno inaan ku taakuleeno aan siino midda kalena waxay tahay in aqoonteena aan ku kaabno oo wixii aqoon aan leenahay ugu sheegno aan bulshadii ugu digno aan ugu wacyigelino si ay diyaargarow badan u galaan isbedeladaas saameynteeda ay leedahay waqtiyo waa waxay tahay waqti roobaad waayo oo daadadkii iyo fatahaadiya dadka saameynayo waqtina waa waqtiyo abaar oo dadkii baahi iyo adduunya jirto so marka inaan dadka wacyigelin wacyigelin buuxda aan ka siino ka dhalinyarada ahaan dadkii ay ku buursanaadaan diyaargarowgan si ay u galaan kaalin weynaa kuleyna ka dhalinyaro ahaan midda kalena waxay tahay maadaama dad aqoon le aan nahay aqoonteeni inaan ku kaabno aqoonteeni aan u gudbino aan wax badan uga sheegno
way waa mahadsan tahay yuusufaa mar kale kusoo laabanaya yuusufow bal ganacsatada sidee uga qayb qaadan karaan wax ka qabashada fatahaadaha kusoo laalaabta deegaankan
bismi illahi raxmaan raxiim ganacsatadu sidaan u sheegay kaalin weynay ka qaadan karaan yani in wixii dhibaato bulshada ku ahna in ay wax ka qabtaan wixii loo sheegana yani inay qaataan ganacsatada waktiga hore meesha joogta iyo hadda meesha joogta way kala fiican tahay ganacsatada waa dad oo guddi leh oo guddoomiye leh marka waxyaabaha haddii w cabashooyinka ay ka yimaadaan ama waxyaabaha isbedelka cimilada keenaya ama waxyaabaha dhibaatooyinka keenayo kale haddii beri iyagay maamulka iska kaashadaan kulley waa dad wax ka qabanayo oo oo dhagan uga rabo
way waa mahadsantaha yuusuf xildhibaan abshir bal ganacsatada magaalada jowhar ku nool oo ah dadka la fiiriyo magaalada in iyaga ay yihiin kuwa haya dadka magaalada jooga bal fatahaadaha soo laalaabtay sidee uga qayb qaadan karaan wax ka qabashadooda
ani waxaas leeyahay ganacsatadu waxay waxay ku qaadan karaan horta horta qaar waxaa la qabaa nimanka igu horreeyey qaarna ugu bedelanahay waxaa la qabaa fikirka ah oo cabdullahi iyo iyo iyo maxamed waxaa la qabaa fikirka ah in waxyaabaha sida xafaa'idaha oo kale iyo muxuu ahay bacyaha oo kale waxaan hadda intifaacan u lahayn bulshadu in ay joojiyaan ganacsatada horta quraacsanaya fikirkaas sababtoo ah waxaa ka dhalin karo cudurro yani xafaa'idaas iyo si hadda cabdullahi sheegay bacya in waxoolaha cunaan iyo xafaayadii hadduu roobka yimaado in qura noqoto oo kale waxyaabahaas waxyaabaha cudurka imaan kara waaye hortaas waa quracsanahay ta labaad ganacsatada doorka ay ka qaadan karto yacni marna waa roob marna waa roob la-aan xilliyada waxay ordaan ganacsatadu xilliyada roobka markuu yimaado yay annaga markaas aragnaa ka dowladaan markaas inuu yimaadaan iyagoo cabasho ah oo qayla oo inay magaalada biyowdi oo yani dhibaato ay ka taagan tahay ayagoo sheega markaas yimaadaan waxaan leeyahay ganacsatadu intaysa dhibaatada dhicin ka hor yani waxaa wanaagsan in laga gaanshaato oo roobkii laga gaanshaato waxaa kaloo rabaa markii dhibaato dhacdo ganacsatadu iyo ka maamul ganacsatadu horta waxay sameeyaan markii ay ama roob yimaado ama wadooyinka xirmaan in masaakiinta horta ay ku qaaliyeyaan muxuu ahay micishadii waana sax waddada waa xarmeysaa wadda la-aanaa jirto marka qofka wuxuu ku xisaabtamaa in wixii u yaallay uu cirka mariyo qofkii masaakiinka ahayna ma awoodo marka waxaa dhibaato ah wax gacant gacantooda ku jiro in ay qaaliyeeyaan masaakiin ay u baadana oo aysan gadan karin taasna waa waa dhacdaa waxaa kaloo rabaa marka ganacsatada waxay samayn karaan intausan roobka da-in ay magaalada mashaqada iyo fatahaadka uusan ka dhicin iyo waxay samayn karaan inay maamulkii ay kaashadaan oo biixir la sameeyo wadooyinkii muxuu ahay aan nadiifino yani maamulku wuxuu ku xeran yahay ganacsatadii ganacsatadina waxay ku xeran yihiin maamulka iskama maarmaan marka maadaama dowladdii iyo raggii jeebooyinka ahay oo ganacsatada ahay inays haddaysan kala maarmin waxaa marka qasab ah in lala shaqeeyo waxaan koo rabaa waxyaabaha laga keenaya dibiddu naftirkeeda ganacsatadu inay iska daayaanoo muxuu ahay aan ku bedelno inaan beerihii aan tacabno oo dalageenna aan soo gurno hadda maanta waa laga tegay yani hay-adana waa jiraan oo waan raba inaan eed iyo dhaliil aan ujeediyo oo ah yani dadkii shacabkii oo wax tacbanayay ka mashquuliyeen markaasay lafa iyo bakti wax in u qorayn yaa qofkii inay wax usoo dhacaan yaa beerihii tacabkiisa oo ka tegay marka waxaan leeyahay ganacsatadu waa muhiim waana lafdhabar haddii ganacsi aan la haynin ganacsatada aan la haynin dowladnimadaa ma jiri karinba waa kaa marka waxaan leeyahay ganacsatadu waa waxaa muhiim ah in dhibaatada intaysan dhicin ka hor ee hortag ay sameeyaan ayaga iyo annagaba ta labaad waxaan rabaa in aan ka gudubno ganacsatada iyo bulshadada ay ka gudubto in gacan la horsado oo la yidhaahdo in shib la yidhaahdo oo markii fatahaad iyo roobab iyo dhibaato ay dhacaan in magaalada xarimto in in la yidhaahdo hay-adaha waxa weydiinaysa inay soo gaaraan waa waa dhibaato waay marka waxaan qabaa ganacsatadu wax walbay qaban karaan haddii ayaga sidaan hor u sheegaba ayaga iyo maamulka ay gacanta isqabsadaan wax walba waa ka hortegi karaan waana qaban karaan waa sida farhiida way waa mahadsan tahay xildhibaane cabdulaahi ayaan ku laabanayaa bal fatahaadahan soo noqda ganacsatada ka qayb qaadashada in laga hortago iyo in ay markaasi sameeyaan gurb sidee ku suurtageli kartaa bismi illaahi raxmaan raxiim fatahaadahan soo laalaabta waxaa keena webiga oo karaar dhaafo markauu karaar dhaafayana meelaha jilicsan oo dhan uu kasoo jibsado taa iyada a beddelkeeda waxaa looga hortegi karaa inta waddooyinka aysan gu-in tuulooyinka aysan biyaha ku jabsanin oo aysan gu-in in horta webiga laga carar saaro meelaha uu ka jilicsan yahay doorka ganacsatada ay ku yeelan kartana wuxuu ila muuqdaa in ay yacni contribution isku darsadaan oo ay sameeyaan yacni account u gaar ah oo lagu taakuleynaayo sidii yani looga hortegi lahaa fatahaad imaada xilliga jiilaalka in laga loo diyaargaroobo si xil roobaadka fatahaad aysan u dhicin marka tarbiishin yar oo ayagana wax ka dhibaynin oo yani bulshadaasna lagu badbaadinayo inay isku daraan ayagoo kaashanayo dhallinyarada iyo aqoon-yahanka iyo culamaa udiinka iyo ururada haweenka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan si markaas iyadaa wada jir ahna meelaha webiga uu khataraha ka yahay oo looga baqayo inay ka jabsadaan waxyeelana oo gaarsiiyo bulshooyinka ku dhaqan webiga hareerihiisa in meelaha laga xiro markii taa ka hortaga la helo yani dadkii way badbaadayaan biyihiina ma soo baxayaan laakiin dhibaatada jirta waxay tahay waxaan baraarugnaa mar walba markii fatahaadda uu sameeyo webiga khasaare uu geysto ayaa leeyahay bulshadaas ha loo gurmado bulshadaas wax loo qabto marka intaan u gurman lahayn ayagoo dhibaataysan ayagoo bad qaba aan u gurmano oo aan yacni webiga ka difaacno meelaha uu ka jilicsan yahayna aan saarnaan qabaa aniga waxyaabaha u baahan yahay haddii uu yacni carre in lagu rogo u baahan yahay haddii jawaan in la saaro u baahan yahay iyo wax kaleba marka in yani injineero loo qabto qiimeyn lagu sameeyo webiga meelaha uu ka jilicsan yahay dhammaan xilliga jiilaalka la carro saaro ganacsatadana wax yaroo ayaga aan wax ka dhibaynin masaalixdoodana ku jirto oo waddooyinkii ay wax usoo mari lahayn ganacsigooda uu ugu badbaadayo bulshadaasna yani ay ku badbaadayso webiga hareerihiisa degan iyo dadka danyarta ah iyo dadka aadka u liita oo yani haddii fatahaad imaado ubadkoodii xataa aan la bixi karaynin marka waa inay contribution isku daraan kaas oo looga hortagaayo fatahaadda webi uu samaynayo meelaha khataraha ay ka jiraanna laga carro saaro doorkaas ayay ganacsatada ku yeelan kartaa culamaa udiinkana waxay ku yeelan kartaa inay ku booriyaan meelaha la isugu imaado masaajidda iyo goobaha kale ay dadka isugu imaadaan in wacyigelin laga sameeyo lagu booriyo samafalka iyo wanaagga in yani laga shaqeeyo oo bulshadaas wax loo qabtay ilaahay loogu dhawaanayo ajirna laga helaayo adduunye aakhara lagu liibaanayo maxaa yeelay qof muslima haddii sabab aad u noqoto badbaadadiisa waad ku liibaanaysaa marka boqolaal muslimiin ah oo fatahaadaas dhibaato ay u geysan lahayd haddii sabab aad u noqoto hal doorro adiga aada bixisay yacni ajirkeeda lama soo koobi karo marka ganacsada waxaan ugu baaqayaa inay bulshadooda u naxaan oo yacni ay ku talagalaan yacni waxa ay badbaadinayaan inay yihiin bulshadoodii ummaddoodii iyo dhammaan guud ahaan dadkii deegaanka waa mahadsantihiin waa mahadsan tahay cabdullaahi maxamed aadan ganacsatada ka mid a sidee ganacsatadiinan uga qayb qaadan kartaan wax kaqabashada fatahaadaha kusoo laalaabta deegaankan iyo degmada jowhar ustaadii waa waa mahadsan tahay waxa waaye fatahaadda horta waa masiibo oo rabbaani ah oo ilaahay subxaan qaadirka uu keeno sababaha uu u yimaadana waxa waaye heli roobeedka oo muxuu ahaay xaddhaaf noqdo waa la yaqaanaa rajoor waxa waaye fatahaadaha badana way yaqaana wayna kusoo noqnoqdeen noqnoqoshadaasna waxaa sababi karo waxa waaye cimiladii oo isbedesho oo marna roobkii zaa'idu u yimaado marna la waayo hadda waqtigan oo kaleeto waa la waayey waxaa laleeyahay dalagii wax macnaha muxuu ah wax loogu soo saaro roobkii waa yaraaday fatahaaddu waa yaraanaysaa marka laakiin xilliga gugo kaleeta iyo muxuu ahaay waqtiyada oo cimilada intay isbedesho xadaaf ay wax u yimaadaan waxaa imaanayso muxuu ahaay fatahaada imaanayso kahortigtaankeeda marka waa la yaqaanaa bulshada iyo ganacsatada way iska warqabaan wayna og yihiin muxuu ahaay waxyaalaha danta u ah inay qabtaan waxaa dan u ah waxaa waaye inay iska kaashtaan meelihii muxuu ahay problemkaas uu ka jiro webigii waa la yaqaanaa dadaa degaanku ah oo mx daafihiisa degan ayagaa xiliir lala suubiyaa ayagaa muxuu ahay warbixinta keeno ganacsadana waa door weynay ka qaadataa markaas iyada ah sida ay wax ugu qaban lahayd waqtiyada qaarkood waxaa la suubiyaa muxuu ahaay looraraa la saaraa meelaha oo aan halista ahayn oo laakiin macnaha inuu ka daacayo la dareemayo waqtiyada kaleeto muxuu ahaay waxaa la geeyaa mxua badoosare iyo waxyaalo noocaas oo kaleeto ah bulshadana waa laga wacyigeliyaa laakiin waxaa taagan waqti kasta oo muxuu ahaay cimiladii saan isbedel tahay ma sababayso marka in oo dadkii ay relation ku jiraan maalin kasta ay macnaa istaagnaadaan culaysaa ku imaan karo dadweynihii iyo iyo muxuu ahaay iyo iyo ganacsadii marka haddii la helo marka maamul garab istaago oo shaqadaas la qabto waa laga gudbi karaa wixii aqabo ah oo markaas fatahaadda ay suubinayaan fatahaadda waa ma soconayso xilli yar ayay soconaysaa sida la yaqaano abriil ilaa iyo muxuu ahay bishanaad macnaha soconay xiliyada oo muxuu roobka uu da-ay haddii xilligaas laga gudbo waa muxuu ahay waa yaraan kartaa fatahaadii waxa loogu bixi karana waa iskaashii bulshada iyo ganacsatada iyo maamulka oo macnaha iskaashta iskana kaashanayo inaysan ku imaanin wax difish ama dib u dhaca gobolka waa mahadsantii aada waa mahadsan tahay xamdi cali xuseen oo dhalinyarada ka socota xamdi ka dhalinyaro ahaan maxay tahay kaalintiina ku aadan wax ka qabashada fatahaadaha iyo abaaraha kusoo laalaabta deegaanka
ka dhalinyaro ahaan way dhacday inaan wax badan ka qabano doorkeena ku aadanna waxay tahay kow bulshadii kama maran in kowa la wacyigeliyo bulshadii aan wacyigelin u sameyno waxba ka hortagay leeyihiin ka jawaabidna way leeyihiin soo marka inta aysan dhicin ka hor in bulshadii wacyigelin fiican aan ka siino saameynta ay ku leedahay daadadkaas iyo dhibaatada ay geysan karto waxaa kaloo sameynaa inaan ka caawino ka dhalinyaro ahaan inaan markaas gurmad sameyno sida inaan jawaano u aruurino in lacag markaa wixii aan wadno aan ku taakuleyno aan kala kaashano si ay uga badbaadi lahaayeen daadadkaas waxaa kaloo la sameyn karaa markii aysan daadadka intaysan dhimaanin ka hor in yani lasii diyaar garoobo marmarka qaar wuxuu bixiyaa webiga daadadka marmarka qaar roob idan jirno iska yimaadaa wuu dhacaa sida haddaba jirto wadada juwari axmar udhexaysa inuu daad biyo ku jiraan xilligii roobkana lama joogo soo marka waxaa musiibo rabaani waaye marmarka qaar markii calaamo uu bixiyo webiga aan dareen inuu yani sameynaayo inuu rabo inuu fataho oo biyihii ay aada usoo buxsamaan inaan wararkaas iyo aan la tagno aan ugeyno ka dhalinyaro ahaan dadkiina aan aqoonteena ugu adeegno wixii dadkii shaqeyna ay yani qarash waxay awoodaan ku taakuleeyaan dhalinyarada aan shaqeynina inay aqoontooda aqoontooda ku taakuleeyaan soo marka door weynay ka qaataan dhalinyarada markuu jiro dood daad way aada waa mahadsantaha xamdi yuusuf adoo ganacsado ah haddana dhalinyaradii magaaladan waa ka mid tahay ka dhalinyaro ahaan bal maxay tahay kaalintiina ku aadan wax ka qabashada fatahaadaha uu deegaankan kusoo laalaabto
wallaahi yani ururka dhalinyaradana waa lasoo shaqeeyey ka dhalinyar ahaanna waa kusoo shaqeeyey marka dhalinyarada kaalin weyn lahay ka qaadi kartaa ka hortaga xiliyada fatahaadaha ay la sheegay iyo markay fatahaadaha dhacaan inta badan marka dhalinyarada iskaashi ay sameeyaan gurmad ay sameeyaan wacyigelin ay sameeyaan sidoo kale jawaano iyo waxbay qabtaan dhalinyarada kaalin weyn ayay ka qaataan iyagana ka ganacsato ahaanna haddii la yidhaahdo ganacsatada waan ka warrabnaa anaga dhowr mar oo hadda aysan fatahaado lasoo sheegay laakiin aysan dhicina jiro webiga u baxsi rabay marka ay ganacsatadana ay kaalin weyn ka qaateen ay biyihii iga xireen ay ka hortageen
way waa mahadsan tahay xildhibaan abshir ayaa marka ku laabanaya xildhibaan waa maxay kaalinta golaha deegaanka degmada jowhar ee kaga aadan wax ka qabashada abaaraha iyo fatahaadaha kusoo laalaabta degmadan jowhar iyo deegaanada ku xeeran
wasantahay niga golaha deegaanka horena waxba u qabteen haddana waa qaban doonaa insha allahu tacala nin horta golaha deegaanku wax hore u jira maahan waa wax hadda la dhisay oo sanad iyo bil jiro hal sano iyo hal bilooday ay hadda jirsadeen golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin degmada jowhar toddoba iyo labaatan xildhibaan oo aan aniga qayb ka ahay oo xubaan ka ahay waxaa dhacday mar hadda jowhar mar ay biyi soo galeen waxaan xasuustaa in golaha deegaanku kaalin weyn ay ka qaateen oo guddoomiyaha degmada ahna doqo magaalada mudane barri oo warkacay halkaas meesha badda caska xagga oo keliya ku yaalo yaa waxaan xasuustaa inay foostooyin inaan geynay oo weliba oo laga aruuriyey toddoba iyo labaatanka xildhibaan howlaha deegaanka la geeyey meeshaas waxaan kaloo xasuustaa oo aan rabay halkan ka sheego golaha deegaanka ay ku ammaan yihiin oo aan sheego ani dad waxaanu lasoo tiriyo nooga sheegay oo dabkooda dansan yahay oo oo hadda muxuu ahay aan lasoo koobi karin inta i dhamnaay markaas waa nooga keenay waxaan xasuustaa guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada in xaruntii muxuu ahay magaalada arrimaha gudaha kalfadhi aan ku yeelanay toddoba iyo labaatankii xildhibaanna lacag la saaray oo lacag ugu qoray guddi aan u saarnay guddigaasna dadkii markaas noola soo sheegay oo dabkooda ugu dansanay ee fatahaadaha wax yeeleeyeen yaa guddigaasi inta isku darnay waxay ugeeyeen waxay markaas ay awoodaan marka golaha deegaanku ayagama badneenba waa fahmi kartiin golo deegaan oo awan yar jiro oo hal sano jiro oo weli aan muxuu ahay sidii la rabay aan noqonin haddana markii ugu horreysayna wixii markaas awoodooda ah ay qaateen haddana inta dhiman golaha deegaanka waa waa diyaarsi yihiin inay muxuu ahay kaalintooda qaataan golaha deegaankusa ma aha golo deegaan oo meelka laga yimid waa toddoba iyo labaatan xildhibaan joor u dhashay muxuu ahay haddana degan marka waa golo deegaan oo waa toddoba mudane oo ka warhaya baahida degmada jowhar taallo ila maadaama markaan laga keenin waa ogyihiin marka golahu ayagoo hal sana jirsan haddii saas ay sameeyeen haddii sanadka labaada kasii qurxu badnaan doono kan saddexaada kasii qurxu badnaan doono kan afraada kasii qurxu badnaan doono laakiin golaha deegaanka dadkooda ma ahan in kaladood loo saariye badan ganacsatada aan iidan aan helnaa sida dhaxamdi iyo iyo yuusuf ay sheegeenna dhalinyaradu kaalin muhiimay ka qaadata hadda sanadkaas aan kuu sheegayo oo oo annaga inta aan samaynay dhalinyaro waxaa jirtay anaga golaha deegaanka xataa nu dhiirigelisay oo na horboodaysa oo inta lacag isku dardaraan oo jawaano waday oo na horkacayo oo aan ku dhiiranayn oo oo aan ku daynayn annaga golaha deegaanka ah ayaa fara inaga kiciya marka dhalintuna aada muxuu ahay ugu qayb qaadataa ganacsatada iyadan dadkeeda dhaliili mayno waa doorkooda way qaataan laakiin waxaa kasii muhiimsan dhalintu iyo golihii deegaanka iyo ganacsatada iyo hal meel kasoo jeedo inay ishelaan waa mahadsantiin
waa mahadsan tahay xildhibaan abshir cabdulaahi bal waxaan rabaa inaan kuweydiiyo bal sidee golaha deegaanka degmada jowhar iyo ganacsatada magaalada jowhar iyo bulshada ay iskula shaqeyn karaan si wax looga qabto saameynta fatahaadaha iyo abaaraha kusoo noqda deegaanka
bismi illahi raxmaan raxiim waxqabadka bulshada iyo fatahaadahan iyo abaaraha soo noqnoqday yacni xildhibaano golaha deegaanka iyo ganacsato keliya ma fulin karaan bulshada qaybeed oo dhan waa inay ka qayb qaataan maxaa yeelay nin walba kaalin ayuu ku leeyahay hadda sida idaacadda jowhar oo kale kaalin ayaa laga rabaa ay ku leedahay maxaa yeelay dadka in lagu baraarujiyo samafalka iyo wanaagga oo la yidhahdo watacaawanu cala albiri waaltaqwa yacni isu kaalmaysta samafalka iyo wanaagga oo loo sheegay bulshada wanaagga waxa uu yahay qofka muslimka oo gaajaysan oo aad yacni noolayso adigoo ummadda o dhan nooleeyay ay la mid tahay marka sidaas oo kale culamaa udiinka inay yani masaajidka istaagaan meelaha la isugu yimaada ka istaagaan oo wacyigelin loo sameeyo bulshada loo sheegay khayrka marka khayrka loo sheegay bulshada dadka soomaaliyeed boqolkiiba boqol waa dad muslim ah waa dad isu gurmada waa dad isu nax waa dad isu naxariista markii fatahaad ay imaado ama barkac u yimaado dadka dhibaataysan meelaha ay isugu imaadaan nin walba doorka uu ku leeyahay waa inuu ka qayb qaataa oo codkaaga aad ku biirisaa maalkaaga aad ku biirisaa naftaada yacni wakti aad juhdi ku bixisaa oo aad ku biirisaa haddii aan liskaashanin waxba lama qaban karaayo markii adiga iskaashigaaga u wanaagsanaado oo xiriirka bulshada ka dhexeeya ama maamul ha noqdo ama ha noqdo dhalinyaro ama culamaa udiin ama ganacsi markay iskaashadaan oo si alla dartiisa laisu kaashado bulshada waxbaa loo qaban karaa sidii waktigii cumar bin cabdilcasiis zakadii ummadda laga aruuriyey la waayey qof la siiyo qof walba uu noqday qof yani isku filan maxaa yeeley waxaa lagu gaaray cadaaladda marka wax walba cadaalad ayay sheegteen haddii cadaalad bulshada qaybeeda kala duwan laga helo oo maamulkii laga helo oo yacni culimaa udiinkii dhalinyaradii ganacsigii maamulkii wax dhan laga helo wax walba waxay noqonayaan wanaag iyo khayr ayay ku dhammaanayaan in gacnaha laisqabsado oo markaas laiskaashaday noqoni laakiin haddii yani isdabamarin iyo khiyaano iyo waxyaaba aan loo baahnayn meesha ay ka socdaan qof walbana masaalixdiisa gaarka uu ka fiirinayo bulshadaas dhibaataysan uu isleeyahay ka abuur nolol wanaagsan waxyaabihii loogu talagalay oo sadaqada ahaa oo yani ummadaha kusoo sadaqaysteen haddii la isdabamariyo oo sidii lagugu soo dhiibi aadan u dhiibin gacantaada aysan aamin ahayn yani meeshaas waxaa ka imaanaya burbur qofkii dhibaataysnaa waxba ma gaarayaan kii soo qaadayna wax ka raadi isleeyahay wuxuu ka helay waa taman yaroo qaliila oo aan waxba ku tarin adduunya aaqaro oo kulayl buu kasii qaadaya marka waxaan ku boorin lahaa ganacsatada iyo maamulka iyo dhammaan dhallinyarada iyo bulshada qaybeeda kala duwan in yani laisku duubnaado oo alla dartii laisu kaashado oo ay noqoto bulshadaas bulsho yacni aan u wada gurmanay oo gacanta midigta aan ku qabanay bulshadaasna waxbaan tari karnaa annaga nafsadeenna waxbaan tari karnaa adduunya aakhira waan ku moodaynaa sidaa darteed aniga waxaan kusoo koobi lahaa watacaawanu cala albiri waataqwa
waayahay weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkii dooda ahaa islamarkaana ku saabsanaa isbedelka cimilada iyo khatarta uu ku hayo deegaanka islamarkaana doodan waxaa gacan ka geysanaya european union save the children waxaana fulinaya somali peaceline ama tubta nabadda radio jorna waa ka dhegeysaneysaan doodan maxamed adanoo ganacsatada ka mid ah ayaan ku laabanayaa sidee golaha deegaanka jowhar iyo ganacsatada ay iskula shaqeyn karaan si wax looga qabto saameynta fatahaadaha iyo abaaraha kusoo noqnoqda deegaanka mahadsan tahay maxamed ibraahim waxa waaye iskaashiga qof kasta oo aadama ah wuu yaqaanaa qaabka laysu oo macnaha iskaashi loo suubiyo iyo sida wax laysu taro waxay u baahan tahay marka dadka inuu isalqaan suubiyo haddii isalqaan sax la suubiyana caqabad kasta oo dadka soo wajahay waa laga bixi karaa ujeedka loogu bixi kara waxay tahay in dadkii ay isfahmaan qof kastana dhinaca ugu aadan oo wax ka qabto haddii qof kasta hawshaas macnaha taagan dhinaciisa uu ka qabto waxa waaye waa laga bixi karaa wax kasta oo macnaha culays ah maamulka ganacsada iyo muxuu ahaay ururka dhallinyarada haddii ay si sax ah oo waajib ah dastuuri oo ayaga nafsadooda maxaa isu hilqaamaan waxaa la gudin karaa waajib kasta ama culays kasta oo ku imaanayo muxuu ahaay bulshadaas iyo wax kastoo aqaba laga gudbi karaa taasna muxuu ahaay waxay ka dhigan tahay inay bulshadii iyo muxuu ahaay iskaashiti sax ah ay suubiyaan kuna suubiyaan si ilaahay dartiisa ah iyo ayaga oo waxtaraya dadkooda iyo deegaankooda iyo naftooda waxay ku awood marka waxay ku yeelan karaan inay wax kasta oo aqabad ah ay maxayd ka hor yimaadaan marka aqabad waxaa loogu bixi karaa in macnaha la iskaashto iskaashigaana maxayd wax weyn ah asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu mahadsan tahay xamdi bal ganacsatada golaha deegaanka jowhar iyo bulshada iyo dhallinyarada sidee ay iskula shaqeyn karaan si wax looga qabto saameynta fatahaadaha iyo abaaraha kusoo noqnoqda deegaanka waa mahadsan tahay waxay wax saga qaba waxay iska yani waxay wax uga qaban karaan maadaama dhalinyaradii ay tahay dad wax aqoon leh wax barteen dhaqaalo badanna markaa aysan ku jirin dad dhalinyaradii waxba hadda wax soo barto freshka ah ku jirto dhalinyaradii oo aan shaqaynin oo shaqo la-aantiisa ku jirto dhalinyarada haddii ay qayb ka qabtaan weli qabyo waay hooshii ganacsatadii waxay ku kaabaysaa sidoo kale dhaqaalihii maadaama ay dadkii ganacsatada ay yihiin dhaqaalana ay haayaan inay dhaqaalihii ka kaabaan dhalinyaradii ayagana qaybtoodii waxay haysay inay lacagta ku kaabaan aqoontiina ay ku daraan culama awdiinkii waxay waxay iyagana ka qaban karaan inay bulshadii xagga diiniyan ay ka wacyigeliyaan u sheegaan faa'iidada ay leedahay iskaashiga iyo wax wada qabsiga in dadkaad wax u qabato golihii deegaanka sidoo kale ayagana ka maamul ahaan door weyn ay ku leeyihiin waxaa la dhahaa horta iskaashato ma kofto bulsho iskaashatayna oo isgarabsiisana inay wax qabtaan mooyaane wax ma ku dheelaan waxaa isle qof qayb waxay qaban weysay ma wada qabo waayaan soo marka faa'iido weyn ay leedahay in la iskaashado wax la isla wada qabto qof walbana doorka uu ka leeyahay ka qabto maxaa is leeyahay waxaa kasoo baxaysa meeshaas in daadadkii laga laga badbaado bulshadii xagga abaaraha ay nusqaan oo ka nusqaanto yacni dadkii wax badan qabsadaan waxaa ka dhalanaysa bulsho isjecel isxiriirisa communicationkooda aada u wanaagsanaanaya marka waxaan isleeyahay haddii la iskaashado wax badanaa la qaban karaa intaasoo iskaashatane wax weynay qabanaysaa
waay waa mahadsantaa xamdi yuusuf bal adna dhankaaga ganacsatada iyo golaha deegaanka iyo dhalinyarada iyo bulshada jowhar sidee markaa isku kaashan karaan ayagoo markaasi wax ka qabanaya fatahaadaha iyo isbedelka cimilada
bismi illahi raxmaan raxiim ganacsatada iyo golihii deegaanka iyo maamulkii intaba waa iskaasha karaan waxay isku kaasha karaan golaha deegaanka sidaan wada ognahay waa golo deegaan oo laga soo xulay magaalada waaye waa dhalinyaradii magaalada ku dhalatay oaan isla soo kornay oo dhammaantood dadaan iswada naqaano waa mafahantay marka ganacsatadii iyo dadkii matali lahaa ee golaha deegaanka waa dad isyaqaano iswada lahoo wada dhashay oo asxaab wada ahoo dantooda ka wada shaqeynaya waa marka waa dad hal dan ka dhexayso waay maahan qof yani meel kale laga keenay oo tiisa ka fiirsanaya maahan marka saameynta waa way wada saameynaysaa haddii ee fataahadihii wixii ay dhacaan marka wada shaqayn fiican aad dhex marayso kaalin weyn lahayn ee iska iska geysan karaan haddii golaha deegaanka iyo iyo iyo ganacsatada iyagoo iska kaashanaya fatahaadaha inay ka hortagaan iyo hadday wax dhacaan hata inay ay ka daba tagaan
waayo waa mahadsan tahay yuusuf weli barnaamijkeenu ku jirnaa cabdullaahi oo culimmada ka socda bal sidee culimmada gobolkan shabeellaha dhexe ama degmada jowhar wax uga qaban karaan ama kaga aadan kaalinta kaga aadan wax kaqabashada fatahaadaha iyo abaaraha soo laalaabtaa ee ka dhaca deegaanka bismillahi raxmaan raxiim doorka culamaa udiinka uga aadan awalan waxaan dhihi karaa waa doorka ugu muhiimsan marka roobyarada ay dhacdo culamaa udiinka waxay sameeyaan wacyigelin in la banaan baxo in salaad roobdoona la tukado oo bulshada ay isu imaado oo allabari la sameeyo kadib markii allabarigaa la sameeyo oo ilaahay la baryo kadib haddii roobabka ay imaadaan haddana yacni dadka loo sheegay khayrka iyo wanaagga iyo samafalka waxa uu yahay oo looga digo yacni dhibaatada ka imaan karta in yacni waxyaabaha ilaahay uusan raalliga ka ahayn oo wasaqda wadooyinka lagu shubaayo iyo yacni dadka biyaha lagu xiro iyo waxyaabahaas oo dhan inay ka wacyigeliyaan oo loo sheego dadka wanaagga inay isu kaalmaystaan oo haddii fatahaad imaado ama biyo daadad ay socdaan qofka muslimka uusan ku jarin ama ku xirin biyaha guriga kale oo ka dambeeyo uusan xirin wadooyinka ay dadka marayaan oo uusan samaynin yani naftiis inuu badbaadiyo nafta walaalkiina uu dhibaateeyo maxaa yeelay muminka waa yani farahan kalbunyani waa yani sida dhirta oo kaleeto yani haddii yani aan la iskaashanin oo muslimka uusan iskaashanin oo wanaagga uusan ka shaqaynin oo yani xaqa uu dariska kuu leeyahy aadan dhowrin adduunya aakhira waad ku hahoogaysaa waad ku halaagsamaysaa marka culimada doorka uga aadanaa waxay tahay inay wacyigelin sameeyaan mar walba ay ku celceliyaan ku celceliyaan oo la yidhaahdo yani loo sheega dadka wanaagga ganacsatada doorka ay ku leedahayna waxay noqonaysaa iyo maamulka in laiska kaashado yani qofka uu ka hormariyo dantiisa danta guud haddii dantaada aad fiirso gaarka ku ah ama beydkaaga keliya badbaadiyi ama reerkaaga keliya badbaadi aad dhahdo oo bulshadii kaleeto aad ku dayato taas yani bulshadii kaleeto aad ku dayacdo waxyaabihii ay u baahnaayeen oo xaqii ay kugu lahaayeen yani aad dayacdo adduunya aakharaba dhibaata kugu sugnaanaysa marka waxaan ku boorinaynaa in yani laiska kaashado wanaagga iyo samafalka biyaha markay daadadka imaadaan aanan lagu xirin bulshada qeybeeda kala duwan goobaha la marayo wadooyinka aanan wasaqda lagu daadinin waxa dhibaya dadka oo yacni qurmuunka aboosineerooyinka iyo bulaacadaha marka roobka dabiyaha la raacinayo laga dhaafo oo mar walba yacni dadka ay sameeyaan roobaa yimid oo waxaan yani boosneerkaygaan banaysana boosneerka uu banaysanayo iyo wasaqdaas uu ku shubaayo wadada islaamka oo dhan ay dhibaysaa xaafadii oo dhan ay dhibaysaa cuduraa laga qaadi karaa cuduradaas iyadaa dadkii saameyn ay ku yeeshaan adiga sabab ayaad u tahay wixii oo ay ku dhibaatoobaan marka waxaan ku boorinaynaa marka roobka yimaado ama fatahaada ay imaadaan in wadooyinka loo furo meelaha loogu talagalay yani la geeyo si nadiifa ay ku tagaan bulaacadaha iyo cafaayadaha iyo wasaqda lagu soo daray biyahana laiska dhaafo caafimaadka uma fiicno diin ahaan uma fiicno adduunya aqarana waad ku liibaanaysaa haddii intaas aad iska dhowrto marka waxaan kusoo koobayaa warkayga in laiska kaashado wanaagga iyo samafalka wabilahi towfiiq aada umahadsan tahay cabdullaahi xildhibaan abshir oo golaha deegaanka ka tirsan bal xildhibaane sidee culimmada iyo golaha deegaanka degmada jowhar ay iskala shaqeyn karaan si wax looga qabto colaadaha abaaraha fatahaadaha kusoo nonoqda deegaanka waa mahadsan tahay nigu culimmada horta waa muhiim sababtoo aad diintii heeyaan waa wadaadadii muxuu ahay ee degmada siyaasiyiinta iyo muxuu ahay ganacsatada doorkooda waxaa ka muhiimsan culimada sababtoo ah haddii alle kacabsi wax fara la waayo oo culimo la waayo waa maamul lama shaqayn karo ganacsi lama shaqayn karo marka culimada doorka ay leeyihiin horta waa inay dadku wacyigeliyaan hadda sidoo hadda wadaadkan sheegay cabdullahi sheegay waa in la helaa wadaada u taagan in dadkan xumaanta ay ka reebaan hadda daraagiska oo la sheego sida xashiishka iyo waxyaabahan muxuu ahay dad hadda waxaa jiro oo ka ganacsada oo iska muxuu ahay ilmo ka biisha waana xaaraam culimmadu waxaa la waxay abaartu inay zuuliso oo ay ka hadasho amba idaacad ha uga hadasho amba manzayid ha uga hadasho alla ka cabsiga meel walba looga looga hadli karaa meel walba yuu qofka wadaadka ku bandhigi karaa horta doorkeeda waa kaa culimmadu siyaasiyiinta iyo muxuu ahaay sheeg dadka maamulka ku jirana haddee kama maarmana culimo ganacsigeena culimo kama maarmo waayo qofka ganacsiga haddii uusan nin wadaada uusan dhihin ilaahay ka baq yani wuxuu garanaa xataa waxa aloobi maayaan waa inaa xaqa loo sheego kan maamulkii oo awoodii gacanta ku hayo haddii nasrikiisa allaga cabsiga culummada aysan u farin aysan wacyigelin oo allaga cabsigiisa loo sheegin dee awooduu le asna nafti waxaa laga yaabaa inuu ku takrifalo ummaddii oo maadaama awoodiisa u adeegsan karo marka waxaan rabaa waa wada shaqey karaan culimmada iyo maamulka annaga maamulka haddaan nahay culimo ma diidinin inay noo yimaadaan oo allaka cabsigina na faraan sababto haddaba ayaana dhaariyey haddaba annaga maalinka iyo codkana la siinayo waa oo muxuu ahay aan kusoo baxayni golaha deegaanka inaan ka mid noqono kitaabaa nala geli waxaan na gelin culumay ahaayeen shalay sidii kitaabka noo geliyeenaan haddana ay noo wacyigelin karaan xaq noo noo tusi karaan ganacsatadana ayaduna waa lamid marka aan soo noqdo wada shaqaynta waxay wada shaqayn karaan hadda annaga markaan golaha deegaanka aan noola dhaariy kadib waxaan sameynay afar waaxood waaxda oo arrimaha bulshada iyo waaxda muxuu ahay qorsheynta iyo waaxda maaliyadda iyo waaxda howlaha guud yaa sameynay afar waaxood waay afarta waaxood waxaa loo sameeyey afar guddoomiye hadda arrimaha bulshada aniga qeybaan ka ahay xoogeynaan ka ahay waxaa waxaa ka ah guddoomiya nin la yidhahda caqiil qorsheynta nin la yidhahda cabdiqaadir bile howlaha guud nin aad taqaanano duqii hore ah loo yidhahdo saalax muudey maaliyaddana nin la yidhahdo jisculu yaa ka ah marka afartoodaas yacni shaqay kala leeyihiin aniga shaqada hadda aan leeyahay arrimo bulsho wey maadaama aan arrimo bulsho ahay dhallinyaradii iyo ganacsatadii iyo culammadii waa bulsho inaan bulshadaas annaga waaxdan ee la shaqayso waa waa qasab waay marka waxaan leeyahay waa wada shaqay karaan keliya waxay ku shaqay karaan inay inay noqdaan dad isku xiran marka maamulkii wuxuu diyaar u yahay inuu hadba soo dhoweeyo dhallinyaradii iyo culamaa udiinka iyo ganacsatadii si loowada shaqeeyo gacnahana laysu qabsado sababta waxa waaye ilka wasiir wax ku gooyaan marka maamulku had iyo jeer wuxuu diyaar u taagan yahay inuu bulshada soo dhoweeyo lala shaqeeyo kala shaqeeyo dhanka amniga yani dhanka amniga xataa waa haddiise bulshada soo soo sheegin meesha anay wax joogaan aysan dhihin annaga ma ogaan karna maamulka ma ogaan karo waa inay bulshadii la shaqaysaa maamulkii dhallinyarada sida oo kale ayna la shaqaysaa waxaan horbaa hataa halkan inaan ugu faa'iidaysto hadda maalmahan magaalada waxaa ka socdo wadooyin muxuu ahay dhistaan lagu haayo oo saambaan la saaran yahay oo laga shaqaynayo golaha deegaanka qaybtooda muhiim waaye waa ka wadaan guddigaad aan ku sheegay afarta guddigood aan ku sheegay iyo u saaray guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa caasimadda jowhar iyo u saaray wuxuu yidhi kala la shaqeeya marka golaha deegaanka shaqadaas ay wadaan waxaan horaba inaan ugu faa'iidaysto ustaad cabdullaahi wuxuu dhahay wadooyinka waxaa lagu jiraa caro iyo wax noocaas caro tuur waxaan rabaa inaan ugu faa'iidaysto idaacaddu halkaan oon u marayay bulshada oo degmada reer jowhar waxaan rabaa inaan dhaho wadooyinka dadka awoodda leh ee baabuurta carada ku jiraayo ha joojiyaan walaalkaa inaad biyo ku xirto sax ma ah inaad adiga biyo iska moosto oo walaalkaa aad ku xirto yani waa waa kuwa adduunye xumaad waa kuwa aakhira xumaad tan wadaadka sheegay yani tacaawunu cala albiri wataqa walaa tacaawunu cala ithmi waa mamnuuc waa in walaalkaa aad ku caburiso oo aad awood sheegato marka cid walba oo wadada qashan dhigta amba xafaayad dhigta amba wasaq dhigta amba in baawur carre iskarooga ku goysa yacni shaqadeeda maamulka qabsanaayo asaana ka abaalmarina waa mahadsantiin
aad amaadsan tahay cabdulaahi mar kale waan kugu soo laabanaya maadaama culimada ka mid tahay sidee culimada iyo golaha deegaanka joora ay iskala shaqeyn karaan si wax looga qabto colaadaha abaaraha saameynta ay ku leeyihiin cimilada waa marka fatahaadahana ay ku jirto
bismi illahi raxmaan raxiim
waa mahadsan tahay waxaan dhihi karaa doorka uga aadan culamaa udiinka inay kala shaqeeyaan dhinacan maamulka muhiimadda koowaad waxaa waaye horta kitaabka lagu dhaariyay inay ka run sheegaan oo ilaahay ay uga baqaan dadka ay u dhaarteen oo ay ku xisaabtamaan dhaarta ay mareen haddii ay ka been sheegaan in maalinta qiyaamo lagula xisaabtamayo sidoo kale culimaadiinka doorka ay ku leeyihiin waxay noqonaysaa yani in mar walba ay baraarujiyaan oo xaqa ay u sheegaan oo ay kala hadlaan waxyaabaha bulshada dhibaatada ku ah haddii la yidhaahdo laguma jeedo inta yar oo aad kursiga ku fadhiso ka faa'iidayso oo bulshadaas uga faa'iidayso daaro jeexo oo sanaadiiq buuxso laba maalmood aad ku fadhinaysaa labada maalmood maxaad qabsataa lagu leeyahay oo aan ilaahay looga baqin kursigaa loo dhaartay yani dhaarti way ku qabanaysaa maalinta qiyaamana waa lagugula xisaabtamayaa sidaa darteed qof kasta oo yacni bulshadaas u dhaartay waxaa laga rabaa dhaartii uu dhaartay inuu ka run sheego oo uusan ka shaqaysanin bulshada ee uu u shaqeeyo bulshada haddii bulshada ka shaqaysa aad is leedahay oo aad u dhaaratay oo aad leedahay hal sano ama laba sano aad kursigaa ku fadhinaysaa ee kursiga aad ku fadhiso labada sano maxaad qabsatay waa dhibaato laakiin bulshada maxaad u qabatay inaad ku xisaabtanto maxaa yeelay haddii yani qofka uu ku xisaabtamo bulshadaas siduu wax ugu qaban lahaa u horumarin lahaa bulshada way jeclaanaysaa ilaahay abuurtayna wuu jeclaanayaa haddii laakiin adiga jeebkaaga buuxso keliya uu ku xisaabtamayo maalintii qiyaama uusan ku xisaabtamaynin bulshada wixii yaroo loogu soo dhiibay uusan gaarsiinaynin yani taas iyada waxay keenaysaa wada shaqayn la-aan iyo kala fogaansho laakiin haddii uu dadkaas ilaahay uga baqo oo ilaahay ugu dhowaado waxa uu samaynayo ajir inuu ka helo uu rabo waa inuu qofka daacad noqdo wixii uu dhaartan uu ka run sheegaa islaamka sidiisaba waa nidaam shaamil ah oo nolosha qaybeeda dhan islaamku waa dowlad yacni waa cadaalad waa xugun waa kasab iyo qina marka waxaa la rabaa in yani islaamka aad tahay aad ka run sheegto sida aad ugu faanayso boqol kiiba boqol muslim ay aad dhahdo ficliyan aad ula imaado oo aadan ula imaanin yani si yani sarbeeb ah oo yani waxaa la sheegi jiray rag yani soo islaamaya oo dhahayo diinta hebel uu haysto oo kaleeto ayaan rabaa laakiin diintan ad adag oo yani laysku xukumayo aniga ma rabo marka kitaabkaaga ka run sheeg ilaahay subxaana watacaala ugu dhowow bulshadaadana ugu adeeg haddaad tahay siyaasi shalay aad u dhaaratay bulshada si daacada ugu adeeg markaad si daacada ugu adeegto ilaahaynu raalli ayuu kaa noqonaa bulshadana raalli ay kaa noqonaysaa wanaag iyo samafalkana waad gaaraysaa laakiin haddii yani bulshada inaad ka shaqaysato aad u dhaaratay oo dhaartaada ay ahayd yani wax uun ka faa'idayso ogow maalinta qiyaama waa lagugula xisaabtamayaa wabilahi tawfiiq waa mahadsantahay cabdulaahi maxamed aadan oo barnaamijka qeybka ah bal sidee cimila waa su-aashan sidee cimilada iyo golaha deegaan waa dhirtaa la jaro sidee ayay saameyn ugu leeyihiin cimilada
bismillahi raxmaan dhirta la jaraayo cimilada waxay u keenayso waa waa la ogyahay waa wax macnaha jugraafi lagu qaatay dadkan ay si sax u yaqaanaan cimilada waxyaalaha tuusiya waxaa ka mid ah dhirti in la daryeelo muxuu ahaa jiritaanka laga dhaafo wixii dhibaya laga dhowro nala barbaariyo si ay u noqoto cimiladii mid macnaha lagu intifaaco oo bilcaadamkii wax u tarto laali macnaha haddii aysan noolaha iyo muxuu ahaay bili-aadamka gebigiisba aysan wax u tarayn ilaahi subxana qaadirkaa ma soo saar lahayn marka waa qurux haybad iyo cimiladii oo ay ku wanaajinayso marka taasi waxa ay muhiim ku tahay in la dhowro dhaqaale ahaan la dhaqaaleeyo wax laga qabto xiliyada abaaraha oo kaleetana xilliga qaybaha deegaanka oo kaleeto in muxuu ahaay la waraabiyo la habeeyo laga shaqeeyo markaasaa marka cimilada ay toosi kartaa waana lagu qasban yahayo waa wax aan laga maarmin waayo inay maxay ahayd cimiladii hagaagsanaato noolihii yaa ku nool waa marka waa inay hore usii socotaa
dhirta la jaraayo sidee ayay saameyn ugu leedahay isbedelka cimilada
kuleedahay dhirtii meeshii laga xalifiyey inay caradii ka haadabo caradii oo cararto baxdo meeshiina ay noqoto god sidoo kale inay meeshii biyo fariisin noqdaan ay biyo fariistaan waxaa kale saameyn ku leedahay inay meeshii lama degaan noqoto geedii haddii laga xaalufiyo meeshii qoraxdii qofka uusan ku harsan karin oo qoraxdii ay qabanayso marka dhirta aaday muhiim u tahay in la xaalufiyana dadka saameyn weyn ay ku yeelanaysaa sida caradaasoo jecjec noqonayso meeshii wax lagu abubayran karin meeshii biyo fariisin noqoto biyo fariistaan biyo galaan ay gud noqoto caradii oo iska baxdo oo bidiibto oo ka tagta meeshii carada dhan ka haado marka dhibaato weyneyd leedahay dhirta in la xaalufiyo dhirtana faa'iido weynaa ku jirto in la dhaafo
waayahay waa mahadsan tahay yuusuf dhirta la jaraayo sidee ayay saameyn ugu leedahay cimilada
bismillaah sidii asxaabtii iga horreysay iyo ay sheegeen dhirta haddii la jaro yacni saameyn xoog leh ku leedahay bulshada ama waxaa ka dhalan kara nabad guuraa ka dhalan kara meeshii inay noqoto meel oo cidlo ah oo yacni meel xoolaha iyo dadkiiba aysan ku noolaan karin marka dhirta in la beero faa'iidooyin badan ay leedahay deegaanka quruxdiisa waaye marka markasta bulshada waan ka wacyigelin lahayn anigoo ku hadlaya magaca ka ganacsatada in yacni dhirta aan la jarin dhirta in la beero
waay waa mahadsan tahay xildhibaan abshir sidee loogu hortegi karaa in la xakameeyo amaba guud ahaan la joojiyo
niyow dhirta horta waa muhiim sababtoo ah dhirtu meel aan dhir lahayn roobka kum kuma da-da sababtoo ah dhulka geedaha leh oo dhirta ay ku yaalaan iyo dhulka bannaan isku roob ma ah yani geeduhu oo dhulka geedaha leh yani geedaha waxay soo jiitaan dhibicdii marka roobkay soo jiitaanba marka dhulkan haddii dhirta laga laga xaalufiyo oo dhirta eber laga dhigo yani roobku di'i maayo roobkuna waa ognahay noolaha dhanaa u baahan amba ibni aadan ha noqdo amba dunyo ha noqoto amba muxuu ahay waxay noqdo ha noqoto yani badda xataa nooluhu ku jiro waa u baahan yahay muxuu ahay muxuu ahay roobka waa u baahan yahay baddaas shan bilyan oo tan oo kiimika la roob ku shubaa marka ku dao ku dhex shubaa marka dhirtu waa muhiim inay roob soo jiidatana waa sax marka waxaan rabaa sida xamd u sheegto yuusuf u sheegay oo maxamed u sheegay waxaan rabaa dhirta horta in la bayro dadka jaraayo marka dadka jaraayo waxaa lagu celin karaa oo ay ku badbaadi kartaa in shaqa buur loo sameeyo haddaan shaqa buur loo sameynin qaab lagu celin male sababtoo qofkii baaya hayso danaa hayso daruufa hayso inuu geed jiro oo irsaaqad ka raadiyo oo dhuxul ka sameeyo danaa geysi hadda danin iska ladan oo shaqaysanaayo mushaar meel u saaran yahay yani inuu geed xaalufiyo gooyo ma samayn lahayn wuxuu u sameeyey marka dan baa keentay marka haddaan dhahno geedaha ma la jari karo ma la jari karo sax ma ah ma la jari karo markaan dhahno waxaa muhiim ah inaan bedelkeeda aan sii karno aan dhihi karno yani shaqadan qabo yani maantana dawlad yani inta dhirta joojisa joojisa dadka dhirta jara na shaqa abuur u samayn kartana muxuu ahaye lama hayo marka keliya inaan ku caburino dhanan dhirta la joojiyo kadibna shaqa abuur aan loo samayn karin waa dhibaato marka aniga waxaan qabaa oo raalli ah dadka dhirta jaraahi daruufa u geysiyo baahi iyo shaqa la-aan waxaan qabaa dadkaas shaqa aan u samayno si ganacsatada aan ugu samayno si maamulahan aan ugu samayno culamaa u diinka aan u samayno yani markaan culammada iyo maamulka iyo annaga isqabsano iyo ganacsatada dadkaasu shaqo abuurha loo sameeyo si dhirta u badbaado roobkiina loo helo waa mahadsantiin waa mahadsan tahay gabagabadii sidee ayaa la iskaga kaashan karaa iyadoo lagu hortegayo saameynta isbedelka cimilada abdulaahi oo dhanka yimid بسم الله الرحمن الرحيم waxaa la isaga kaashan karaa isbedelka cimilada yani awalan horta cimiladan iyo hawadan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noogu deeqay hawo wanaagsan ayaan haysanaa soomaaliya haddaana annaga caalamka meesha ugu hawo fiican ayaan nahay ilaahay baana nagu manaystay ilaahaygaas ayaan ku shugnaynaa awalan marka xigta waxyaabaha cimilada ee isbedelka ku keena waxaa ka mid ah warshadaha matoorada qiiqa waxyaabahaas sidoo kaleeto isbedelka cimilada waxa keena waxaa ka mid ah dhirta oo la xaalufiyo dhirta waxay soo jiidaa roobka meelaha dhirta ay ku badan tahay roobka waa ku badan yahay meelaha dhirta aan lahaynna waa lama degaan oo saxro ayay noqonaysaa sidaa darteed waxaan soo jeedin lahaa inaan awalan annaga dhan isku baraarujinno sidaan uga hortegi lahayn in la xaalufiyo dhirta dhirta la xaalufinayo waxay sabab u noqonaysaa in dhulkii nabaad guuro oo dhulkii lamadegaan uu noqdo oo yacni laba waayo inuu roobka ku da-a sida hadda marar qaarkood aan aragno marka hadalkayga waxaan kusoo koobi lahaa yacni aan ka wacyigelino bulshada qeybaheeda kala duwan si loo yareeyo xaalufinta dhirka xoolihii meelihii ay daaqi lahaayeen oo dhan cawska kama soo baxayo haddii dhirtii laga jaro marka waxaan isku boorinaynaa in yani laga hortago xaalufinta dhirta si cimiladeenna ay u wanaagsanaato bilaa
saadii waa mahadsan tahay xaalfinta iyo isbedelka cimilada dhirta wax weynay ka qaadataa waa horena waa looga hadlay waxaa sababi karo haddii ay dhirta dhammaato nabaadguur dhulka ku yimaado ama dalagii wax soo saarkii iyo daaqii ka baxayay dhulka dhirta haddii aysan meesha ku oolin waxaa la weynaa daaqaa la weynaa wax soo saarka maxay qiiraanayo marka waxaa imaanaya marka isbedel ku yimid cimiladii oo halaawday iyo dhir la-aantii iskaastay waxaa sababi karta markaas in oo maxay daaqii iyo wax beeridiiba laga quusa kadib waxaa marka ku imaanaya nafsiyan bili-aadamkii iyo xoolihii intaba inay manaafacaadkii ka tagaan bili-aadamkiina ku manaafacad beelo xoolihina manaafacaad waxsoosaarkii uu ku yaraado marka ka horteegtaankooda iskaashi oo dhab ah la suubiyo dadkii ay maxay ahayta wacyigelin ka suubiyaan qof kasta meeshii uu joogo ama miyiga ha noqdo ama magaalada ha noqdo ninka dhirta goynayo waxaa manaafacaadku asaga ka helaya iyo waxay soo gelinaysana inuu qaymeyn ku suubiyo laguna wacyigeliyo si ay markaas u dhaafaan jirjiritaanka inuu u bedelaan muxuu ah waxsoosaar kaleeto iyo howlo kaleeto asaga anfacayo waddanka macnaha waa waa qani waxsoosaarkiisuu fiican yahay waxay rabtaa marka in dadkii la wacyigeliyo lagala hadlo kadibna laysku kaashado si dhinacaas loogu gudbo oo dhinaca waxsoosaar loo gudbo waa mahadsantii
haddii macnaha si looga hortegi karo in dhirta la jaro cimilada saameynta ay ku leedahay iyo si looga hortegi kara laiska kaashan lahaa bulshada oo dhan maamulka oo dhan iyo culamada adduunka
waa mahadsan tahay haddii aan ku horumaro sida looga hortegi karo dhirta in la xaalufiyo dhirta in la xaalufiyo horta waxaa keenaysa baahi dadaa shaqo ay u tahay dhirtaas inay ka shaqaystaan ay ka ganacsadaan dadkaas haddii leh ay helaan bedelkooda ma umalaynaa inay dhirtaas xalufinayaan baahiyaa ugeynayso oo shaqadoodii halkaa ka gashay in shaqa abuur ay helaan haddii ay shaqa abuur helaan dhirtaas xalufintooda way joojinayaan oo wax bedelkooda ay helaan iskaashiga mida ahna waxay tahay haddii la iskaashado oo dhankii noqoto dogolihii deegaanka haddii ay noqoto culamadii haddii ay noqoto dhalinyaradii haddii ay noqoto ganacsatadii waxweyn ay ka qaban karaan sida isbedelka cimilada wuxuu keenaa sidaan sheegnay marna abaaraa jiro marna roobabaa jiro daadadaa jiro marba sibuu noqdaa in horta markii ay jirto abaaraha jirto in ka hor la sameysto keeg la sameysto oo loo diyaargaroobo waxa marka loo diyaargaroobo waxay leedahay in yani laga laga laga badbaado dhibaatada ee saajidka ay leedahay maybe inay saameyn yar yeelato laakiin saameynteed aad ma u badnaanayso in laysku tashto oo dadkii beertoodii waxyaabihii ay keed samaystaan oo keed la yeesho haddii ay noqon lahayd daadadkii in biyihii loo diyaargaroobo oo diyaargaroob badan la sameeyo la iskaashado sidii wax looga qaban lahaa ka dhalinyaro ahaana ay wacyigooda ku biiriyaan bulshadii sidii ugu fudud ay wax ugu qabsan karaan ay ugu diyaargaroobi karaan bulshadiina ay u diyaarsan tahay inay wax ka qabsadaan iskaashato iskaashigaasna wuxuu keenayaa faa'iido badan oo bulshadii ay ugu baaqsan karaan inay dhibaato u geysato
aada mahadsantahay xamdi barnaamijka ayaan jecelahay inaan intaasi kusoo gebagabeyno kasoo qaybgalayaasha barnaamijka aada iyo aad ay u mahadsan yihiin waxaana uu ahaa barnaamij doodwadaag ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada iyo khatarta uu ku hayo deegaanka doodanna waxaa gacan ka geystay european union iyo safe the jildaran waxaana fulisay hay-adda somaali peaceline ama tabta nabadda soomaaliyeed radio journal waa ka dhegeysaneyseen tan intaa kulmi doona barnaamij ka lamid ah sidaas nabadgelyo balse dhegeystayaasha ayaan siin doonaa fursad qadag taleefanada ah hagaag dhegeystayaal idaacadda jowar ayaa naga dhegeysanaysaan barnaamijka dooda ee tubta nabadda ayaa qeybtiisa khada teleefanada gudagelaynaa su-aashu waxaay tahay sidee dowladda iyo bulshada ay isaga kaashan karaan wax ka qabashada isbedelka cimilada iyo saameynta deegaanka haddaba su-aashu waxaay tahay sidee dowladda iyo bulshada ay isaga kaashan karaan wax ka qabashada isbedelka cimilada iyo saameynta deegaanka waxaa naga soo wixi kartaan furaha laba toban iyo shan afartan iyo kow soddon iyo saddex ayaa nagala soo qeyb qaadan kartaan barnaamijka qodka telefoonka haddii dhegeystayaasheenu ay markaasi ka qeyb qaadanayaan barnaamijka waxay naga soo wici karaan furaha laba toban iyo shan afartan iyo kow soddon iyo saddex su-aashu waxay tahay sidee dowladda iyo bulshada ay isaga kaashan karaan wax ka qabashada isbedelka cimilada iyo saameynta deegaanka uu ku yeelanayo isbedelka cimilada laba toban iyo shan afartan iyo kow soddon iyo saddex ayaa dhegeystayaal nagala soo qeyb qaadan kartaa dhegeystaha qa telefoonka ku jira siinayaa halo asalaamu calaykum wacalaykum salam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowo dhegeyste aadaa mahadsan tahay idaacadda radio joog iyo shaqaalaada marka hore waxaan leenahay sida aad bulshada la shaqaysaan aadaa u mahadsan tihiin marka xiga waxaan leeyahay su-aasha jawaabteedu waxay tahay sidee dowladda iyo bulshada ay isaga kaashan karaan wax ka isaga kaashan karaan aad aad waxa waaye macnaha maamulka degmada maamulka gobolka iyo bulshada ay isaga kaashan karaan in ay garab istaagaano qaybta fatahaada oo kaleento geedaha dhirta inaan la jarin sidoo kaleento in macnaha ay laftigooda idigoo maamul kaashan dadka iskaashan jireen weligeeda inay sidooda dad bulshada iyo ganacsada ay garab istaagaano inta aysan macnaha barnaamijyadaas aysan imaan ayna garab istaagaan istaagaan mar walba ayaga ay dagaal ku jiraan markii kaalmo u baadan ay wax qabsanaan arkana marka sidii uu maamulka kadib u garab istaagi karaa
waayahay marka haddii ay isgarabsadaan bal ma laga yaabaa in isbedelka cimilada saameynta hadda dhirta la jaro ay ku leedahay oo kale ay baaqato
aada macnaha bulshada xoogeeda hadday isgarab istaagaan oo ay istaagaan markii ay wax qabsigooda muhiim u istaagaan maamulkan oo markaas kafida istaa laakiin muhiimada saacada waxay tahay waa in laga hortago fatahaada waa inaan dhirta la jarin markaas kadib horta bulshadooda istaagta cagadaday ku istaagta kadib oo maamulka kala istaagi karaa laakiin muhiimada mar walba waxay tahay in bulshadii ganacsada isgarab istaagaan ayago waa dhibaatada waxay mar walba saameynayso aydan walba ka hortagi karaan ayaga marka ay garab istaagaan kadib waa la garab qabo kara haddii ayaga seexdaan oo dhibaatadan ay leey marwalba nugushahay wax markaasa garab istaagi kara maalaas waa marka hore in ayaga istaagaan kadib maamulka gobolka kan degmada iyo kasteedka markaas ugar istaagi karaan aad iyo aada umahadsan tahay waa ku mahad celineynaa sida barnaamijka aad nagala soo qeyb qaadateen waa kaaga mahad celineynaa dhegeystayaasheenna waxay naga soo wici karaan furaha laba toban iyo shan afartan iyo kow soddon iyo saddex si barnaamijkan ay nagala qeyb qaataan sidee dowladda iyo bulshada ay isaga kaashan karaan wax ka qabashada isbedelka cimilada iyo saameynta deegaanka dhegeystayaashu waxay naga soo wici karaan furaha laba toban iyo shan afartan iyo kow soddon iyo saddex dhegeystaha kale ee telefoonka ku jira siinayaa halo salaamu calaykum wacalaykum salaam soo dhawow dhegeysta waa dhowahay waxaa looga qayb qaadan karaa maamulka iyo shacabka inay iska kaashtaan dhirta aan la jarin dadka aadaha laga hortago sidaasaa loo qaashi karaa aada iyo aada umahadsantaha ku mahad celinaynaa dhegeystayaasha kale ajaan siinaynaa sidee dowladda iyo bulshada ay isaga kaashan karaan wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo saameynta deegaanka dhegeystayaal waxaa naga soo wici kartaan furaha laba toban iyo shan afartan iyo kow soddon iyo saddex intaynu ku jirno barnaamijka ayaa nagala soo qayb qaadan kartaan dhegeystaha khadka ku jiraa siinayaa halow salaamu calaykum dhegeyste waaleykum salaam soo dhowo dhegeyste cabdiraadiijoor haye bal fikirkaaga haddii aad la socotay barnaamijka
barnaamijka waa la socdaa waxaana loo qayb qaadan karaa in shacabka iyo dowladda ay iska kaashadaan in dhirta aan waxjarin
haye laguna laguna tayeeyo in dhirta lagu lagu abuuro badaalooyin aada iyo aad waa mahadsan tahay fikirkaaga oo kaaga mahad celinaynaa iyo sidaa nagala soo qayb qaadatay sidee dowladda iyo bulshada ay isaga kaashan karaan wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo saameynta deegaanka ay ku yeelanayaan waxaa naga soo wici kartaan furaha labo toban iyo shan afartan iyo kow soddon iyo saddex dhegeystaha telefoonka ku jira halo salaamu calaykum soo dhawow dhegeyste fikirkaaga dhegeyste nala wadaag waa mahadsanyahay dhegeystaha si ismaqla weyne dhegeystaha kale halo salaamu calaykum waaleykum salaam waraxmatullahi wabarakatu soo dhawow dhegeyste haddii aad la socotay barnaamij faru galbay
waa la socdaa barnaamijka insha allah waxay muhiim tahay dadka dowladda macnaha qaatila kaashadaan dadka lagu dhaafida lagu guji karaa walaalna aada iyo aad waa mahadsan tahay waa ku mahad celinaynaa waktigaaga aada noo hortayna waa kaaga mahad celinaynaa dhegeystayaasheenana waa mahadsan yihiin furaha laba toban iyo shan afartan iyo kow soddon iyo saddex ayaa dhegeystayaal naga soo wici kartaan si aad nagala qayb qaadataan barnaamijka oo ah su-aashu ay tahay sidee dowladda iyo bulshada ay isaga kaashan karaan wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo saameynta deegaanka guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkii aada ka dhegeysaneyseen idaacadda joor ee tubta nabadda intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa tan iyo intaa kulmi doono barnaamij kalena sidaasi nabadgelyo
geedbaan shalay ku soo baxay shankartiisa khayraada shidaamus baan yidhi wixii dhacay ha ii sheeg wuxuu yidhi shilbay